gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa toban neef oo geel ah oo loogu talagalay ciidamada qalabka sida in ay ku ciidaan ku wareejiyay wasiiru dowlaha amniga gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cali xagaay waxaa goobjoog ka ahaa wareejinta deeqdan maamulka gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey deeqdan geelah waxaa fursad noo ah runtii inaan maanta oo aakhiru ramadaan ah bishii ramadaan maalintii ugu dambaysaan isleenahay ay ciid noqon karto berito ama beri dambo ayaan waxaan garwaaqsannay ka maamul gobol banaadir ahaan in aan ciidankii runtii la mahadiyey oo magaaladan muqdisho oo amnigiisu liicliicayey muddooyinkan dambe xoogga isugu geeyey amnigiina sugay ayaan waxaan leenahay ugu talagalnay inay ciidaystaan ay farxadda la wadaagaan shacabka soomaaliyeed ee ciidaysanaya inay farxadda la wadaagaan oo ayaguna ay hilibaystaan ayaan ugu talagalnay marka arrintaas ayaan isku soo qaadnay wasiirka amniga xalay wakhti dambo isla maantana waxaa noo suuro gashay inaan toban neef oo geela aan ku wareejinno ciidamadii amniga sugaayey magaaladan muqdisho oo aan isleennahay way mudan yihiin wax ka badanay mudnaayeen laakiin intaan ayaan waxaan isleennahay maaragtay uun ha ku ciidaano ilaahayna waxaan uga baryaynaa howlaha culus ay haayaan in ilaahay la garab galo shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho deganna waxaan leenahay ciidanka ha la shaqeeyaano mar kasta ha garab istaagaano xirada goordan ciidanka ku jiro oo lagu soo tababaray eritereya ayaa waxay ku leeyihiin qayb qaybna ciidankii militariga magaalada ku soo kordhay qaybna waxawaaye ciidankii booliiskii nabadsugiddii magaalada ka sii shaqaynaayey ayaan ugu talagalnay in loo qaybiyo macalil wasiir sidaas ayaan ugu talagalnay geelaani insha allaahu hadday biri ciid noqotona beritaba waa ku ciidi kartiin hadday saa dambe noqotona haddii ilaa yidhaahda saa dambadaasay noqonaysaa idinkaa la wareegaysiin meeshii lagu xori lahaa iyo garabkiinna allaha galo qaabka loo gowracaayo iyo meesha lagu qaybinaayana waxaan isleeyahay taliyaashooda ayaan ku wareeji doonnaa